بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد وتفسير القرآن الكريم كسورة جاثية وحان كجرني نمنكي ريب بنو إسرائيل والنبي عليه الصلاة والسلام لو شيغي صفات كيسة توراة في التوراة أمر الشريعة وأمر محمد صلى الله عليه وسلم ابن عباس وحول أمر النبي صلى الله عليه وسلم وشواهد النبوة بأنه يهاجر إنه هاجر دون من تهامة ماشى تهامة ليرادة إلى يثرب يثرب وهاجر دون أو ينصره أهله سداسة أقلتي لي كتاب كوضة فما اختلفوا اسم أين خلاف فما إلا من بعد ما جاءهم العلم wixii ay yaqiineen oo cilmi oo nebi maxameda markuu u yimid markaasay iskhilaafeen fama ikhtalafuu isma aylaafin nimankii yahuudda ahaa oo reer banuu israa'iil ilaa min bacdi maa jaa'ahum alcilmu cilmiga markuu u yimid waxaa weeye ka bacdi ma ogiye markaasay iskhilaafeen maxay isu khilaafeen marka bagyan baynahum xasadan wa cinaadan madax adeyg iyo xasadnimo iyo iyagoo madaxnimo doonayo sidaasay isu khilaafeen marka taasuu ilaahay noo sheegay inna rabbaka rabbigaaga nebi maxamedow yaqdii kala xugmin doona baynahum kuwaa dhexdooda yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo ilaahay baa kala xugmin doona fii maa shay buu ku kala xugminayaa kaanuu ay ahaayeen fiihi shaygaa dhexdiisa yakhtalifuuna inay isku khilaafaan oo diinta amarkeedii ah ilaahay baa muxuu ahaayey kala xugmin doona humma markaa ka bacdi markay nimankii ahlu kitaabkaah kitaabkii ilaahay xarifeen oo ay qariyeen oo ay ku ciyaareen markaa bini aadamkii in baadi looga tago ilaahay naxariistiisa ma keenaysee humma jacalnaaka adigaan ku yeellay buuhi ilaahay nebi maxamedow humma jacalnaaka waan ku yeellay calaa shariicatin shareecad korkeed shareecada luqada waa jid cad weeye waa minhaaj jid cad weeye humma jacalnaaka waan ku yeelay calaa shariicatin shareeca oo min alamri amarka ilaahay ah faattabichaa nebi maxamedow raac nebi maxamedow calaa tariiqatin waadixa jid cad baan ku yeelay iyo wa minhaajin sadiid iyo jid toosan oo rashiidin min amri diini ah yaanu ku yeellee wixii lagu waxyooday raac oo diinkaa ah wanaagsan walaa tattabic ha raacin ahwaa'ahum kuwaa waxay naftooda jeceshahay aladiina kuwaasoo laa yaclamuuna baadida ay mushrikiintu wadaan iyo aaraadooda jaahilka ee shahawaadka iyo ku dhisan danaha ha raacina shareecada raac maxaa yeelay innahum iyagu lan yuqnuu ma deeqayaan canka adiga min allaahi ilaahay xaggiisa shay-an waxba kaaga tari maayaan marka nebi maxamed inuu raacaynin kuwaa waa la ogyahaye waxaa ummadda ayaa lala hadlayey wax laga xumaadana waa sida hadda aan arkayno oo ay nimankaa wax moodeen oo intay shareecadoodii ka tageen ay gaaladaa ay raaceen waxay iyaguna ogaadaan innahum iyaga gaaladaa lan yuqnii canka min allaahi shay-an inayna waxba u tari doonin ha ogaadeen waxaa weye lan yuqnuu canka min allaahi shay-aa wa ina aldaalimiina kuwa daalimiinta ee gaalada ee xadgudbay bacduhum qaarkood awliyaa'u bacdin qaarka kale ayay weli u yihiinoo ku tiirsanayaan adduunyada intii la joogo aakhare markii la tagana wax weli iyo waxay ku tiirsadaan ma helayaan wallaahu allana weliyulmuttaqiina kuwa ilaahay ka cabsado weligoodii kii u gargaari lahaa weeye wa huwa tacaalaa naasiruhum naasirun wa muciinu lmu'miniina weeyaan almuttaqiina fi ddunyaa waalaakhira aakhariyo adduunkaba ilaahay wuu u gargaarayaa subxaanahu wa tacaalaa haadaa qur'aankanu basaa'iru waa waxaa weye aragtiina weeye ama hubitaan weeye waa wax la hubo oo linnaasi dadku ay wax ku arkaan wa hudan hanuun weeye wa raxmatan naxariis weeye liqowmin qoom buu u yahay hanuun iyo naxariis yuuqinuuna oo yaqiininayo haada alqur'aanu nuurun wa diyaa waa iftiin iyo nuur weeye dadka ayuu u yahay bimansilati albasaa'iri fi lquluub sida quluubta wax looga arko taasay muxuu ahayuu qur'aankani loogu arkayaa wahuwa raxmatun liman aamana wa ayqana qofkii rumeeyeyna waxaa weeyaan waxay u yihiin basaa'ir ayay u yihiin intaa markaan ka soo baxnay yaa ilaahay subxaanahu wa tacaalaa cadaaladdiisa wuxuuna tusayaa qofka wanaagsan ee ilaahay ka baqayo iyo oo muttaqiga iyo qofka mujrimka ah inuuna ilaahay simaynin oo cadaaladda ilaahay waxay keenaysaa inaan labadaasi ayna isku mid noqonin alla wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaalaa am xasiba ma waxay maleeyeen aladiina kuwa ijtaraxuu kasbaday assayi'aati xumaanta an najcalahum inaan ka yeelayno kaaladiina kuwii oo kale aamanuu rumeeyey oo wa camiluu camalfalay alsaalixaati acmaasha wanaagsan sawaa'an iyagoy isku mid tahay maxyaahum noloshooda iyo wa mamaatuhum geeridooda waa waxaan suuroonin weeyaan am xasiba ma waxay maleeyeen aladiina kuwii ijtaraxuu kasbaday assayi'aati istifhaamku waa inkaar weeye ma suuroobayso qof waxaa weye macaasi iyo dembi sameeye an najcalahum inaan ka yeelo kaaladiina kuwii oo kale aamanuu rumeeyey oo wa camiluu camal falay alsaalixaati acmaasha wanaagsan sawaa'an kuway isku mid tahay maxyaahum noloshooda iyo wa mamaatuhum geeridooda inaynan aan la kala saaraynin oo an nusaawi bayna almu'miniina waalkufaar laa fi ddunyaa walaa fi alaakhira maxaa ilay mu'miniinta way noolaadeenoo cala altaqwa waataacati waalkufaaruna caashuu cala alkufri waalmacsiya wa shataana waxaa weyna weeyaan bayna alfariiqayni waa sida ilaahay uu yidhi afaman kaana mu'minan kaman kaana faasiqaa laa yastawuun ma sinna am najcalu aladiina aamanuu wa camiluu asaalixaati kalfujaari oo kaleeta weeye aan ku soo marray saad marka kuwaasoo dhan ilaahay ma simayo saa'a waxaa xumaaday maa yaxkumuuna waxay xugminayaan oo ilaahay gaal iyo mu'min inuu simo taas marka cadaaladda ilaahay kuma habboono haddana waxaa loo noqday mar labaad awooddii ilaahay wa khalaqa allaahu ilaahay baa abuuray assamaawaati cirarka ilaahay baa abuuray waalarda dhulkana ilaahay baa abuuray bilxaqi xaq buu ku abuuray ilaahay subxaanahu wa tacaalaa muxuu u abuuray marka liyadulla inuu tuso calaa kamaali qudratihi awooddiisa intay la eg tahay iyo weli tujzaa in lagu abaalmariyo kullu nafsin naf la arko bimaa kasabad waxay shaqaysatay adduunyadan oo wahum iyagu laa yudlamuuna lama dulminayo wahum laa yudlamuuna meel lagagama dhacayo afara'ayta man ittakhada ilaahu hawaahu wa adallahu allaah aayaddana waxaa weeye sababu nusuulkeeda uu ku soo degay ana abaa jahlin daafa bilbeyti daata leylatin wa macahu alwaliid ibnu muqiira ayaa la jiray fataxadahaa fii sha'ni nabiyi sala allahu calayh wasalam waxaa weeye nabiga muxuu ahaayey sha'nigiisay ka sheekaysteenoo faqaala abuu jahl wuxuu yidhi wallaahi inii la aclamu annahu la saadiq waa run faqaala lahu mah waxaa weeye war aamus wamaa dallaka calaa daalika faqaala wuxuu yidhi yaa abaa cabdishamsi kunnaa nusamiihi fii sibaahu alsaadiq alamiin falammaa tamma caqluhu markuu caqligiisi taam noqday oo wa kamula rushduhu uu hanuunkiisina kaamil noqday nusamiihi bialkadaabi alkhaa'in miyaan ku magacaabaynaa wallaahi inii la aclamu annahu la saadiq waa run qaala wuxuu yidhi famaa yamnacuka maxaa kuu diidaya an tusadiqahu inaad rumayso oo wa tu'mina bihi qaala wuxuu yidhi tataxaddatdu cannii way ku sheekaysanayaan banaata quraysh quraysh gabdhiheedii annii anigu ittabactu inaan raacay yatiima abii taalib min ajli kiswatin inuu dhar ii gado wallaati walcuzaa baan ku dhaartaye laa attabicuhu inaanan raacaynin abadan weligayna fa nasalad aayaddanaa soo degtay alla wuxuu yidhi afara'ayta bal ma aragtay la yaab afara'ayta bal ka waran nebi maxamedow ama qof alla qofkii lala hadli karow man la yaab ittakhada yeeshay ilaahahu macbuudkiisa hawaahu naftiisu waxay jeceshahay yuu ilaah ka dhigtay marka taa waa in la ogaado oo haddii asnaam la caabudi jiray casrigan xataa adda aan joogno waxaa weeyaan kuraas iyo waxyaabaha ay yidhaahdaan waxyaabaha la isu dhigayo ee warbaahinta iyo waxyaabahaas ayaa hadda la caabudaa marka sidaa daraaddeed jeclayd ilaah ka dhigay ka dhigtay marka waa ta ugu daran oo wa adallahu allaahu ilaahay uu baadiyeeyey calaa cilmin ogaansho uu og yahay inayna astaahilin oo inuu shaqi yahay oo in la hanuuniyo uusan astaahilin ogaansho la og yahay yuu ilaahay u baadiyey fa huwa ashaddu qubxan wa shanaacatan minman yadilu can jahlin qofka jaahilnimo ku dhumay waxaa ka sii daran qofka isagoo og dhumay wa adallahu allaahu calaa cilmin cilmi korkiis ayuu ilaahay ku baadiyeeyey iyo cinaad iyo waxaa ula jeedo iyo kibir ka qowlihi tacaalaa sidii ilaahay uu ku yidhi fircoon iyo qoomkiisii wajaxaduu bihaa aayaadkii oo sagaalka ahaa way diideen wastayqanathaa iyadoo yaqiinisay anfusuhum naftooda dulman gardarro iyo wa culuwan isa sarraysiin oo wa khatama ilaahay uu awday calaa samcihi maqalkiisa iyo wa qalbihi waxaa weye qalbigiisaba ilaahay baa daboolayoo wax gelayo iyo wuxuu ku saamoobayo midna ma laha wa jacala wuxuu yeelay calaa basarihi araggii uu wax ku arki lahaana khishaawatan dabool baa laga saarayoo wax uu arki ma leh faman yahdiihi kaas yaa hanuunin kara min bacdi illaahi ilaahay gadaashii yaa hanuunin kara laa axad oo awooda ma leh afalaa tadakkaruuna miyaydan waana qaadanaynin ayuhannaasu wa tattaciduuna aad waansantaan marka ilaahay subxaanahu wa tacaalaa waxaaweye afar shay ayuu gaaladii halkan ayuu ku tilmaamay tilmaanta ugu horraysa waxaa weeye hawadooda naftooda waxay jeceshay caabudaan tan labaad waxaa weeye waa baadibnimadooda iyagoo cilmi u leh kan saddexaad weeye ilaahay baa awday maqalkoodii iyo quluubtoodii kan afraadna waxaa weeye jacala alkhishaawata calaa absaarihim mid walba oo la arkaba oo haddaan afarta isugu darman afartiiba hadda isugu darmatae waxaa mid walba baadinimo waa ugu filan yahay intaa markaan soo nidhi afalaa tadakkaruuna miyaynan waansamaynin marka gaalnimadoodii ayaa halkan laga sheegayaa weliba waxaa la yidhahaa aayaddan in yar oo gaaladii ka mid a oo tabaa'iciyiin ama dahriyiin la yidhaahdo oo dhahayo muxuu ahaayey falaggan wareegayo habeenkan iyo dhalaartan isdaba socoto unbaa dadka disho eh wax ilaah la yidhaahdo iyo malakumood iyo casraa'iil iyo ilaah oo muxuuahay wax dilayo oo cumri dadsiinayo oo waxaasoo dhanba maba jiro waa ka marka waxay yidhaahdeen wa qaaluu waxay yidhaahdeen nimankii gaalada ahaa in hiya noloshii ma ahaanin ilaa xayaatunaa noloshayadii weeye addunyaa ee dhoweyd namuutu waan dhimana waan dhimanaynaa wa naxyaa waana noolaanaynaa waxay yidhahdeen nolol ma jirto oo middan adduunyada aan ahayn qaar kaya wuu dhiman qaarna wuu noolaan qaar kalaa la dhaxli aakhira ma jirto bacthi ma jiro nushuur ma jiro waxaa weeye haadaa qowlu dahriya min alkufaar iyo waman waafaqahu min mushriki alcarab waa kuwa dahriyiin la yidhaahdo oo waxay ulajeeddada ay leeyihin waxaa weeye yamuutu qowmun dad baa dhimanaya wa yaciishu aakharuuna walaysa hunaaka macaadun walaa qiyaama qiyaama wax la yidhaahdo ma jiro wa haadaa qowlu lfalaasifa falaasifadanu sidaasay qabaan addahriyiina almunkiriina lisaanic allihii wax abuuray bay inkireen almuctaqidiina fii anna waxay ictiqaadseen anna fii kulli sittatin wa halaathiina alfa sana waxaa weeye lix iyo soddon kun oo sano markii la joogaba yacuudu kullu shayin ilaa maa kaana calayhi buu u noqonayaa marka waxaa yidhaha wamaa yuhlikunaa nama halaago ila addahru zamanka unbaana halaaga marka sidaa daraaddeed waanu ognahay wamaa yuhlikunaa ila addahru zamanka ayaan dahriga waxaa weeye muruuru zamaanka ayaana halaaga marka waxay dhihi jireen in hiya ilaa arxaamun tadfac wa ardun tablac waa waxaa raxim oo soo saarayo oo oo dhala- oo la- dhalanayo iyo wa ardun tablac iyo qaar kale oo sii dhimanayo sidaa un weeyaan wamaa yuhlikunaa ila addaharu marka sidaas wamaa lahum uma sugnaanin bidaalika hadalkaas min cilmin wax ogaansho ah oo ama caqli ah ama diin ay soo guurinayaan oo ilaahay wujuudkiisa ay ku inkirayaan min hayri xujatin walaa bayina inhum ma ahaanin ilaa yadunnuuna way mala awaalayaanoo way malaynayaan ee wax yaqiina kama hadlayaan min hayri yaqiinin hum ilaa yadunnuun wa idaa tutlaa haddii la aqriyo calayhim korkooda aayaatunaa aayaadkanaga haddii lagu aqriyana bayinaatin aayadihiio oo cadcad oo ku tusaya bacsiga in soo saa in qiyaamaha liisa soo saari oo xisaab jirto aayadaha haddii loo aqriyana maa kaana xujatahum xujadooda ay deliishanayaan ma ahaanin ilaa an qaaluu inay yidhaahdeen ma ogiye i'tuu i'tuu na- noola kaalaya biaabaa'inaa aabbayaalkanaga noo keena in kuntum saadiqiina haddaad run shee- haddaad run sheegaysaan waxay rasuulkii inta raacdaan waxay ku odhanayaan markii xujo kale ay waayaan yaa waxay odhanayaan waidaa tutlaa calayhim aayaatunaa bayinaatin aayadihii oo cadcad markii lagu aqriyo maa kaana xujatahum xujadoodii ma ahani ilaa an qaaluu inay yidhaahdaan ma ogi u'tuu biaabaa'inaa aabbayaalkanaga noo keena in kuntum saadiqiina aabbayaalkanagii oo mar hore dhintay soo bixiya haddii wax la soo bixinayo marka caqliyarida meesha ka taagan baad garanoo waxaa weeye adduunyadan yaa dad la soo bixin cid ku tiri ma jirto bal waxaa la yidhi wa xaraamun calaa qaryatin ahlaknaaha annahum laa yarjicuun ummado la halaagay waxaa xaaraam ka ah inay adduunyadan u soo noqdaan marka aakharana weli lama gaadhin sidaa daraaddeed baa ha- ha- ha- xujadoodu waxay u'tuu biaabaa'inaa in kuntum saadiqiin qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow allaahu alle yaa yuxyiikum idin noolaynaya humma yumiitukum idinkaa isagaa idin dilaya humma yajmacukum isagaa idinsoo kulminaya ilaa yowmi alqiyaamati maalinta qiyaamana isagaa idinsoo idinsoo celinaya marka intan hore hadda lama inkiri karo qofka inuu cadam uusan jirin oo muxuu aha uuna joogin al- marka ilaahay baa abuuray waxaa yidhi qul illaahu yuxyiikum wuu idin abuuray humma yumiitukum wuu idin dili labadaa wax inkiri karo oo ka- ka- ka soo horjeedsan karo ma leh waxaa keliyoy diidayaan humma yajmacukum ilaa yowmi alqiyaama waa sidii layidhi kayfa takfuruuna wa antum tutlaa cali wa an- waxaa weeye aayaddu ay u tiri kayfa takfuruuna wa kuntum amwaatan fa axyaakum humma yumiitukum humma yuxyiikum waa sidii oo kale sidaas ayay leeyihiin huma yajmacukum ilaa yowmi alqiyaamati laa rayba shaki fiihi maalintaa qiyaama kuma sugno walaakina se lagu noqoye akhara annaasi dadku say u badan yihiin laa yaclamuuna wax alle wax ay og yihiin ma jiro waa jahli iyo aragtidooda gaaban oo ayna ilaahay awooddiisa laa yaclamuuna qudrata allaahi markaasani waxay inkirayaan bacsigii bay inkirayaanoo inuu allihii abuuray mar labaad soo celin karo waxaa weeye kuma fikiranayaan walilaahi ilaahay buu u sugnaaday mulku asamaawaati waalardi xagga sare cirarka kaa'inaatu alculwiya waasufliya wax kore iyo wax hoose labadaba ilaahay baa iskale cirarka iyo dhulka wa yowma taquumu asaacatu wa yowma maalin taquumu ay istaagayso assaacatu saacaddii qiyaamo yowma-idin maalintaa yakhsaru way khasaari doonaan almubtiluuna kuwii baadilka ku socday oo gaalada ahaa oo aayaadka ilaahay diiday maalintaa way khasaarayaan wa taraa markaasaad arkaysaa kullu ummatin ummad la arkaba oo rasuul loo soo diray oo isku waqti joogtayba jaasiyatan iyada oo jilba iyadoo jilbiibta ama jilba joogto ayaad arkaysaa oo labada jilbood ku fadhiisatay ruuxa markuu cabsanayo ama argagaxayo ama la dulaynayo yuu labada jilbood ku fadhiistaa wa taraa waad arkaysaa kulla ummatin ummad la arkaba jaasiyatan oo ummadihii hore ee tegay ahada jilbood ay ku fadhiisteen bayna yaday alxaakim allaha subxaana wa tacaala caadilka ah ee wax kala xugminayo yaad arkaysaa kullu ummatin tudcaa waa loogu yeedhayaa ilaa kitaabihaa kitaabkeedii baa loogu yeedhi kitaabkii ilaa kitaabihaa waa saxaa'ifa acmaalihaa kutubtii wixii ay ku camal fashay ayaa loogu yeedhayaa waxay camal fashay kitaabkii lagu qoray waxaa weeye kullu ummatin tudcaa ilaa kitaabihaa markaasaa waxaa lagu odhanayaa alyowma maanta tujsawna waa laidin abaalguda waa laidinku abaalgudayaa maa kuntum wixii aad ahaydeen tacmaluuna inaad camal fashaan haddii uu khayr yahayna khayr bay la kulmayaan hadduu shar yahayna shar bay la kulmayaan alyowma tujsawna maa kuntum tacmaluun haadaa kani kitaabunaa waa kitaabka yagii oo acmaashiinna lagu qoray oo oo malaa'igta loo wakaashay malaa'igtana aan laga yaabaynin inay wax ka nusqaamiyaan haadaa kitaabunaa waa kitaabkanagii yantiqu wuu hadlayaa calaykum korkiinna bilxaqi xaq buu ku hadlayaayo waxaad galabsateen ma ogiya wax kale oo dusha la idinka saarayo ma jirto weeyaan maxaa yeelay innaa annagu kunnaa waxaan ahayn nastansikhu in la soo qoro yaanu codsan jiray oon dalbi jiray nastansikhu ta'da iyo siinka iyo waxaa lahay lidalab baa la yidhaahdaayo ilaahay wuxuu yidhi innaa annagu kunnaa waxaan ahayn nastansikhu inaan qoraal dalabno maa shayga in la soo qoro kuntum aad ahaydeen tacmaluuna kuwii camal falo dadkii marka labadan qaybood ayay noqdeen fa amma aladiina kuwii aamanuu ilaahay rumeeyey oo wa camiluu camal falay alsaalixaati acmaasha wanaagsanna camal falay fa yudkhiluhum wuu gelinayaa rabbuhum rabbigooda fii raxmatihi naxariistiisuu gelinayaa daalika kaasaa huwa alfawzu liibaan ah almubiinu acad qofkii ilaahay iimaan ku hanuuniyey camal wanaagsanna sameeyey ilaahay oo rabbigiisii barbaarinayay naxariistiisa oo jannaduu gelinayaa daalika naxariistaa iyo jannadaa yaa huwa alfawzu liibaana almubiinu oo cad sidaas weeyaan wa amma aladiina kuwii kafaruu gaaloobay afalam takun waxaa la odhanayaa waxaa lagu odhanayaa wa amma aladiina kuwii kafaruu gaaloobay afalam takun soo ma ahayn aayaatii aniga aayaadkayga yuqaalu lahum waxaa la odhanayaa afalam takun miyaynan ahayn aayaatii aayaadkaygii qur'aanka ahaa tutlaa calaykum in korkiinna lagu aqriyo fastakbartum waad iswaaweynayseen wa kuntum waxaad ahaateen qowman dad baad ahaateen mujrimiina oo dembiilayaaloo mujrimiina ayay ahaa yaad ahaateen wa idaa qiila haddii lagu yidhahdo kuwa mujrimiinta ee gaalada ah wa idaa qiila haddii lagu yidhaahdo in haddii laidinku yidhaahdo inna wacdaallaahi ilaahay yaboohdiisa oo aakharo iyo xisaab iyo cadaab iyo janno uu yaboohay xaqun waa mid jirta haddii laidin yidhaahdo oo sugan waasaacatu saacaddii qiyaamana laa rayba shaki fiihaa saacaddaa qiyaamo kuma sugna haddii layidhaahdo qultum waxaad odhan jirteen maa nadri ma ogin annagu ma saacatu saacadda aad ka hadlaysaan maxay tahay saacadi annagu ma ogin waxaay ghaayata cutuwihim kibirkooda ayu shay-in hiya axaqun am baatil ma baatil baa mise waa xaq waxaa weeye way la yaaban yihiin meeshii ay uga diyaargaroobi lahaayeen ayay istiqraab iyo la yaabay keeneen marka ma saacatu in nadunnu annagu ma malaynayno ilaa dannan mala unbaan malaynaynaa wamaa naxnu mana nihin bimustayqiniina kuwa huba oo yaqiinsaday inay imaanayso annagu yaqiin ahaan uma rumaysnin alla markaas wuxuu uhi wabaddaa waxaa u daahiray oo u soo muuqday lahum iyagii sayi'aatu maa camiluu markii kitaabkii la furay wixii ay sameeyeen oy camal faleen xumaantiisii waxaaqa waxaa ku degay ama waxaaqa bihim waxaa hareereeyey maa waxyaabihii cadaabka ahaa oo kaanuu ay ahaayeen bihi cadaabka yastahzi'uuna inay ku jees jeesaan wa qiila markaasaa waxaa lagu yidhi ali waxaa yidhi waqiila waxaa la yidhi alyowma maanta nansaakum waan idin halmaamaynaa bimacnaa waan idinka tegaynaayo naarta ayaan idinku dhaafaynaayo idiinma abaaliye idiinma aaba yeelayno waqiila alyowma nansaakum maanta waa idin halmaamaynaa kamaa sidii nasiitum idinkuba aad u halmaanteen liqaa'a yowmikum maalintiinna la kulankeeda haadaa oo kana marka aljazaa'u min jinsi alcamal baa la yidhaahdaaye sida aad maalintan iyo inaad u diyaargarowdaan iyo inaad rumaysaan aad uga tagteen baa idinkana naarta laidinkaga tegayaa cadaabkaa laidinku dhaafayaa mucaamalata annaasi sidii qofu halmaamay kamaa taraktumu daacata sidaad idinkuba daacada uga tagteen oo sahaydii maanta oo kale loo sahay qaadan lahaa loo sahay qaadan lahaa liqaa'a yowmikum haadaa wama'waakum meeshaad u hooyanaysaanna annaaru naar weeye wamaa lakum idinka idiinma sugnaanin min naasiriina wax idiin gargaarana ma helaysaan daalikum kaas oo cadaabka iyo waxaasoo dhan saabitun wuxuu ku sugnaaday biannakum bisababi annakum idinku ittakhadtum waxaad ka yeelateen aayaatiillaahi ilaahay aayaadkiisii yadhuzuwan kuwa lagu jeesjeesaad ka dhigateen waqarradkum waxaa idinkedisay alxayaatu noloshii addunyaa ee dhoweyd waxaa weeyaan falyowma maanta laa yukhrajuuna minhaa naartii lagama bixinayo walaa yustactabuuna waxaa weeyaan lagamana dalbayo xumayn iyo xaal walaa hum yustactabuuna kuwa sabeen xir ama xumayn iyo xaal laga dalbana ma ahaanin falilaahi ilaahay buu u sugnaaday alxamdu mahad allah iskale rabbi asamaawaati cirarka rabbigooda ahaa waalardi dhulka rabbigiisa ahaa rabbialcaalamiina koonka oo dhan caalam rabbigooda ahaaye barbaarinayee kobcinayey walahulkibriyaa'u ilaahay baa weynan iska leh walahulkibriyaa'u kibir iyo weynan ilaahay baa iska leh fi samaawaati cirarka dhexdooda iyo waalardi dhulka dhexdiisa wa huwa ilaahayna alcasiizu allihii haaliba weeye alxakiimu oo falsan wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam darsigeennina halkaa ha joogo